الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه القر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آيات كنتم من سورة الأحزاب أي نكبر علينا جهينتي آه سيدة صوابك وناقة إلهي وكجهيني قيسسكي طاهرك هاي وناكسنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام aynu kusoo dhex jirnay iyo xaqa iyaga iyo nebi maxamed ay isku leeyihiin ixtiraamka iyo walaaltinimada iyo wada jirka fiican wax badan oo ka midana wixii uu la khaas ahaa mooyaane aynu kaga dayanayno ummad waliba xidigay leedahay ee ay ku dayato dumarkeennu waxay ku dayanayaan dumarka nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam raggeennuna nebi maxamed iyo asxaab yaa ayuha nabiyu buu ilahay idhi nebi maxamedow innaa axlalnaa laka waxaanu kuu xalaalaynay aswaajaka ooryahaagii allaatii kuwaasoo aatayta ujuurahun meherkooda aada siisay kuwaasi xalaal bay kuu yihiin si fiican baad ula dhaqmaysaa wamaa malakat yamiinuk kuwa gacmahaagu ay milkiyeen oo mimaa duula afaa allaahu calayk ilaahay uu kuu soo reebay waa addoommaha addoommaha iyagana aada milkisan tahayna alla wuu kuu xalaaleeyey wa banaati camika adeerkaa hablihiisa waa ilma adeerka tihiin iyana xalaal bay ku yihin wa banaati cammaatik iyo edooyin edada edooyinkaa hablaha ay iyaguna dhaleena ilma abtiga tihiin wa banaati khaalig abtigaa hablaha u dhalayoo iyagana dee dabcan ilma abti tihiin wa banaati khaalatik iyo habaryaraha hablaha ay dhaleena habrawadaagga tihiin qayd baa ku xidhan intan dambe qaydkaasina waxa weeye allaati haajarna macag kuwaasoo kula soo qaxay oo ilaahay dartii u soo qaxay oo uga yimi maka kuwaasi oo arrinkooda diintaa lagu miisaamay iyo inay diinta doorteen iyagoo dunyo ka tegay kuwaasina xalaalba ku yihin saddexdaa qodob ayaa lasoo xusay qaybta afraad ee dumarka xalaasha kuwe waxa weeye waa mar-atan ruux dumar ah mu'minatan alla rumaysa in wahabat nafsaha nafteeda hadday u hibayso linnebiy nebi maxamed hadday nafteeda u hibayso oo ayse soo taagtay tidhaahdo waa iskaa siiyo nebi maxamedoo waan kuu soo hibeeyey naftayda heerin wanaagsan weyn taasi iyaduna xalaal bay kuu tahy shardi baa ku xidhan in araada annebiy haddii nebi maxamed uu doono an yastankiixahaa inuu guursado haddii iyadu shuruudaha laga helo isaguna uu doono nebigu iyana xalaal bay kuu tahay taas khaalisatan laka waa arrin kuu gooniya ruux dumarihii inaysaa nafteeda kugu soo hibaysay kugu mehersantoon meherna jirin macnaa wax la magacaabayaana aanu jirin waa arrin kugu gaara min duuni almu'miniin dadka mu'miniintaa la-aantood oo iyagu sidan wax kuma guursan karaan tan u dambaysa qad calimnaa waanu ogaanay buu ilahay idhi ummaddana u sheegnay maa faradnaa calayhim wixii iyaga aanu ku waajibinay dadka mu'miniinta ah fii aswaajihim ooryahooda ooryahoodu wixii ay xuquuq ku leeyihiin alla waa ogaaday ummadana wuu u sheegay suurado badan baa ilahay kaga soo warramay dib haddaad ugu noqoto suuradihii madaniga ahaa ee nidaamka qoyska ka warramayeen albaqara waannisaa waalnuur suuradahaasoo dhan waxay ka warramayeen wixii ilaahay uu ku waajibiyey dadka muuminiinta ah tujaaha aswaajihim dadka ooryahooda iyo wamaa malakat aymaanuhum gacmahoodu wixii ay milkiyeen oo addoommahoodu xaqa ay ku leeyihiinna ilaahay wuu soo xusay qad calimnaa maa faradnaa fii maa malakat aymaanuhum maa faradnaa calayhim fii maa malakat aymaanuhum wixii aanu iyaga ku waajibinay mu'miniinta ee xaqa ay ku leeyihiin addoommahoodu kuwaan hore loo soo sheegay macnaha way ogaadeen dadka mu'miniintahay wixii xaq xaasaskoodii addoommahooda ay ku leeyihiin marka iyagu arrintan kaala mid maaha aayaddu ay sheegtay intaasaa lagu baneeyey afartaa qaybooda dumarka ah likay laa yakuuna calayka xaraj si aanu dushaada cidhiidhiba u fuulin alla kuu fududeeyey markaad arrinkaagii fudaysatay adigoo diinta ilaahay miisaan iyo culays u yeelaya iyo aakhiro ayaa ilaahay adigana uu kuu fududeeyey culayskii iyo hawshii ka qabsan jirtay qof qoys likay laa yakuuna calayka xaraj si aan culays kuu fuulin wa kaana allaahu kafuuran raxiima rabbi baa ahaaday mid dembiga dhaafa oo naxariista marka afar qaybood oo dumarka ka mid a ayaa ilaahay u xalaaleeyey nebiga caleyhi salaatu wasalaam qaarkood waa mahmuuraat waa mamluukaat waa maxaanku dhahdaa waahibaat مملوكات يا مهمورات يا مهاجرات يا واهبات أفرتا قيبون مهمورات كوحوية كوي مهركودا وسيا النبي التي آتيت أجورهن كبار كستأس ودونه إنه قرصدا مهركيدا وسيا ستوس قرصا كرا حلال بيوت مد اللوادنا وحوية المملوكات أطومها ولايه وما ملكت يمينك كوا سطحاتنا وحويا المهاجرات كوا سوقحي التي هاجرنا معك وكوا قرابديسو أي كمدهين كوا أفرادنا وحويا الواهبات أنفسهن للنبي كي نفتو ذا النبي قوهي بي أي شروط عيلها وكحرة أفرتا قيبوت بحلال بي النبي عليه الصلاة والسلام آه مركا نسكنا وحاوت المامي خالصة لك وارنكو قونية من دون المؤمنين ضدك المؤمنين تا لأنتون halkaa nasku wuxuu inoo faa'iideeyey waxyaaba khusuusiyaadka inuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam ama waxyaaba isaga u gaara qaarkoodna ummaddiisa waa kala gaar oo uu kaga duwan yahy qaarna isaga iyo ummadduba ummadihii horey kaga duwan yihin nebiga iyo ummaddiisuba ummadihii horey kaga duwan yihin waa labadaa qaybood ilaa sagaasheeda culimmadu tiriyaan waxyaabaha nebiga waajib ku ahaa misal waxyaabahaas waxaa loo qaybiyaa wax farad nebiga ku ahaayoon dadka kale ku ahayn wax isaga markaa xaraamka ah oo ummadda kale xalaal u ah iyo waxyaabo mubaax u ah nebigoo loo baneeyey oo dadka kale aanu bannaanayn saddex qaybood bay noqonayaan waxyaabaha markaas nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku farad yeelay culimmadu waxay ka soo ururiyaan nusuusta dabcan culamaa shariicana way ka waramaan culamaa siirana way ka waramaan haddii aynu si degdega u dulmarno waxaa ka mid a tahajudka bay leeyihin habeenkii la cibaadaystoo dees ilaa safarka markuu ku jiro waa cibaadaysan jiray yaa ayuha almuzammilu qumi leyla ilaa qaliila waxaa ka mid a salaatu duxaa odogeydoo de kuwu safarka ku tukan jiray ka mid a salaadii witriga inuu cadayda nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadaha siiba qadaau dayni man maata mucsira qofka dhintay isagoon waxba haynin gashigiisa inuu bixiyo waajib bay ku ahayd annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim baynu kusoo marno qofkii ka taga dayn ee aan cid siisa ama ka bixisa aanaysin aniga ha yimaada waxaa ka mid ah almushaawara inuu ummadda kala tashado waxyaabihii aan waxii ku soo degin sida arrimaha dagaalka oo kale washaawirhum fi lamr amar baaba la saarayba takyiiru nisaa baa jira inuu dumarka doorgeliyo adduun iyo aakhira inay doortaan si ay xaqooda uga tanaasulaan laakiin innaga inooma banaana inaad islaantii tidhaahda hadda wakhina aakhiriya adduunyada mid uhun dooro ama aniga isoo raac maya mustawaaha ma gaarsiisnin inagu islaantu xaqeeda way kugu leedahay meeshaa doonto u bax ama dacwad u bax ama u bax dagaal ama u bax tijaarad mar walba biilkeeda iyo xaqeeda halkan iska dhig haddii kaloo digi weyda nebigu wuxuu tilmaamay intaasaaba dembi kugu filan dadkaad ka mas-uulta inaad dayacdo taana waa kaga duwanaa rasuulku sala allahu calayh wasalam xalay aynu soo bayaaminay idaa camila camalan ahbata arrinta sagaalaad waxa ayd nebigu markuu arrin sameeyo waa inu sugaa hadduu arrin sameeye kamuu tegi jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha laga xaaraantinimeeye waxaa ka mid a sekada cunideeda isagiiyo aalkiisaba xaraam bay ka ahayd marka ciddii aalkiisa dee ku abtirsataana iyaguna sekadunbay ayuunbay iska dayn doontaa waa u tartanaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qolo ku aroorto sayid cali iyo qolo ku aroorto n meelo kaleba markaa ciddii aalkiisiyana waa ka xaraam sadaqada sunnihiina xaraam bay ka ahayd iyadoo dee hadiyadda iyo hibadu ay xalaal u ahaayeen khaa'ina talacyun baa ka xaraam ahayd in uu isha wax in isha ka hadlo ilka hadalka ayaa loo diiday iyadoo laga yaabo dadka kale inay u bannaantay waa kii nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markii uu yihi waar maa ila garataan waxay dhahan dee maad noo iljabis ambiyada ilahay iljabiska wuu diiday buui marka uu qalabka dagaalka gashado ma bixin jirin ilaa ilaahay uu kala xukumo isaga iyo cadowga waxyaabaha loo diiday waxaa ka mid a alaklu mutaki'an isagoo suxulka u jiifay inuu cuno xaraam bay ka ahayd innaga laga yaaba inay karaaha noqoto aklu alacimati allatii fiiha riixun kariiha toonta iyo basasha iyo isagu wuu iska soo riixayay raashinka ay ku jiraan laakiin asxaabta wuxuu lahaa cuna anugu waxaan la faqayaa cidaydaan la faqayninoo malaa'igta ah marka isagoo dadka u baneeyay isaguna waa diiday waxyaabaha u banaanaa loo diiday waxaa ka mid ah atabadul bilaswaaj inkastoo aynu qaadan doonno qowlkaa in la nasakhay oorihiisa hore inuu ku egaado ayaa aayadduna ay amraysaa laakiin de qofku tan uu furi karaa tun kale wuu guursan karaa waxyaabaha loo diiday waxaa ka mid a gabadh inuu guursado nacaysa suxbadiisa iyo la jirkiisa adigu islaamku diida waad iska shafshafeynkasan kartaa ama boorkaad ka afuufi kartaa waad iska wadan kartaa kulse haddii ay nebiga diidda maya inuu la joogo ma ahayn waa kii gabadh guursaday markii uu la aqalgalo gacanta ku fidiyey ayay tiri acuudu billaahi mink ilaahay baan kaa magan galay meel weyn baad magan gashay ka dhaqaaji buy intuu mutcadeedii iyo alaabteedii siiyey ruuxa dumarka ah ee ahlul kitaabka ah dee inaga xalaal baynoo ahayd laakiin isaga umay banaanayn addoontu xalaal uma ahayn inuu guursado macnaha milkulyamiin iyo nikaax baa kala jira waa masale fiqiga macruuf ku ah in addoon la guursado iyo in la yeesho labadaas wuu yeelan karaa aayaddana way ka hadashay laakiin inuu addoon nin kale leeyahay guursado oo uu ka tarmo maya taasaa isaga loo diiday waxyaabaha ka xaraamta ahaa waxaa ka mid ah alkitaabatu qoraalka wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinik idan lartaaba almubtiluun waxba muu qori jirin waxyaaba ka xaraam ahayd nebiga caleyhi salaatu wasalaam gabayga iyo barashadiisa isaguna ka xaraam ahaa wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii leh laakiin dee qofka muuminka ahay diin markuu qoraal iyo gabayba ugu hiilinayo qofka muuminka waajibbaa ay ku noqon waxyaabaha ka mamnuuca ahaa waxaa ka mid a inuu adduunyada eegeegadad u haysto oo uu kaga daydo u kula tartamo walaa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum laakiin qofka muuminka ahay dee isagoo dhinaca wanaagsan u isticmaalayo dunyo waa ku tartami karaa ilaa labayo toban shay baynu sheegnay waxyaabaha loo xalaaleeyey rasuulka inaga intooda badan aanay nooba xalaal ahayn waxaa ka mid ah safiyul maqnam faniimada wuxuu awood u lahaa oo ilaahay uu awood u siiyey inuu wax kala soo bixi karo aan khumuski ahayn arrin haddii uu si gaara u doono uu kala bixi karayay khumus baa jiray isagana taladiisu ay nebiga ka go-aysay ama khumusul khumus suuratul anfaal baynu ku soo marnay wisaalu soom baa markaa isaga u xalaal ahaa oon innaga inoo xalaal ahayn saddex cisho inuu soomka isugu bixin karo adiga laguma ogola haddaad maanta soomanaata berri inaad ku darto adoon caawa waxba cunin wuu diiday asxaabta markay yidhahdeen adiguba waad isku xidhiidhisaana waar ha igu daba xiiqin oo ha igu dayanine wuxuu nabigu leeyay aniga ilaahay baa waxsiiyo iquudiya macnaha akli iyo shurbi aydaan arkayn baa aniga laysiiya waxbaan calfadaaye gowskiisa ilaahay isaga uu ka cabsiinaya marka arrintaasi ummadda umay banaanayn isaga laakiin way u banaanayd dumarka inuu afar ka badiya ayaa u banaanayd sidaynu halkan ku arkayna suuraddanba in badan aynu ku marayno laakiin inagu dee afarun baynu ku qaydanahay marka inuu qofku idhaahdo anigu weli baan ahay oo nebi maxamed baan ku dayanayaa oo shan lix baan ka dhigayaa qaar shan ka dhigayna way sheegayeende maya waa meelahaan laga daynayn nebiga caleyhi salaatu wasalaam annikaaxu bilafdi lhiba gabadhu haddii ay usoo hibayso nafteeda nebiga oo ay tidhaahdo heerin baan xaggaaga ku ahay heerinkiisa gabadha automatic bay ugu meersamaysay tilqaa'iyan macnaa si toosa mar hadday tidhaahdo nafteydii baan kuu hibeeyey ma jiro wax adduunoo la magacaabayo meheray iyaduna way u mehersantayba iyadaa isu meherisay nebiga isna wuu isu meheriyey way ismehersadeen laakiin innaga waa laga maarmaan weligii oo carmal iyo inanba weliga way u baahan yihiin waxyaabaha uu iska leeyaa waxaa ka mid a in nikaaxa noocaasi hinaa aanu meher yeelanayn waimra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiy inkastoo la leeyahay malaa maba guursan kuwa caynkaasa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha aayadda soo socotee koob iyo kontonaad ay sheegaysa isaga u gaar ahaa waxaa ka mid a suquutu alqasmi bayna alaswaaji canh inuu u cadaalad sameeyo dumarka waajib kumay ahayn laakiin innaga wuxuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofku laba iyo ka badan oo dumara hadduu leeyahay oo aanu u cadaalad samaynin ismaroor baa ku dhacaya arrinkiisu wuu dheelii doonaa maalinka qiyaamaha wuxuu iman doonaa isagoo dhinac faalij ka qaba oo la garanayo kii afooyinkiisa u kala eexan jiray in uu yahay waxa u bannaanaa maka isagoon ixraam xidhnayn ama aan xaj xidhnayn in uu galo laakiin qofkii maka u qastaya ee cibaado u socda waa inuu galaa isagoo ixraaman innaga maka inuu ku dagaalamo waa loo fasaxay laakiin dadka kale maya waa kii rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam hal saacad baa lai fasaxo maalintan xoreynaye xurmadeediina halkiibay ku noqotay ciddanba ku dagaalami kartaa ma jirto waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam loo xalaaleeyey waxa uu ka tagaa inuu sadaqo noqdo oo aan waxba laga dhaxlin naxnu macaashir alambiyaa ilaa nuurat maa taraknaahu sadaqa laakiin innaga loo inooma banaano qofku inuu intuu jibbooda yidhaahdo markuu sii dhimanayo waxalla wixii aan xoolahayay oo dhan waan wada dardaarmay ama hebelaha loo qaybiyo ee thuluth boqolkiiba saddex iyo soddon baa u bannaan in uu dardaarmi karo inta kalena waa laga dhaxlaya waxyaabaha nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga u banaanaa waxa ku gaar ahaa yani xalaal inoo ahayn waxaa ka mid ah ama isaga unu gaar ahaa zawjinimadiisu baaqi bahay macnaha dumarkiisa lama guursan karaynin intii uu dhintay sidaa darteed baa caaisha radia allaahu canha waxa uu ka dhintay nebigu iyada oo sideed iyo toban jira dabcan waa wakhtiyaasha dumarku ay ugu mudakarsan yihiin halkaasay ugu xidhantay wa khitaamuhu miskun wey wax ka dambaynayaa ma jiro laakiin dee innaga ninkii islaam ka dhinta ciddii doontaa guursan kartee gabadhaasi ay isku garatay ama kuwii dumaalayay ha ahaato ama dar kaleo ay safkarteen ha ahaatay waxyaabaha markaas ummaddan nebi maxamed iyo ummaddiisana ee ummadaha hole kala gaal ahaayeen waxaa ka mid ah haniimadoo loo xalaaleeyey haniimada cadow haddii la dagaalamo wixii lagala hadho dadkii hore xalaalo may ahayn ee intoo la ururiyuunbay naari soo degayso ay qaadanaysa laakiin ilaahay wuxuu inooga dhigay meelaha dakhligu uu ummadda uga soo hoyday ugaba fiicanba ee maalgelinta looga samaynayo dadka muslimiinta ah dhulku waxa uu ii yahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam isaga iyo ummaddiisa masjidan wa tahuuran waana meel lagu tukan karo waana meel lagu weysaysan karo ciidda dhulkana waa lagu weysaysanaya waana lagu tukanaya ummadii hore laakiin biyuunbay ahayd inay isticmaalaan kaniisadna way ahayd inay ku tukadaan meel kale maya waxyaabaha u gaar ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a inuu yidhi waxa la iigu gargaaray wanusirtu birucbi masiirata shahr haybad baa ilaahay uu siiyey masaafad bil la socdo cadowga u jira uu qabandhacyoonayo aada uu usii baqanayo waxyaabaha u gaar ahaabay ka mid ahay risaaladiisu inay caalami ahayd laakiin rusushii hore shan nebi baa laga yaabaa inay shan gobol oo isku dhow wada joogayeen ilaa afartan shay meelahaasay ku dhowaanaysaa waa khusuusiyaadka runtii ogaanshaheeduna wuxuu ka faa'iido yahay waa arrimo aan laga dayanayn lagaga dayanayn ilaan axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la idhaahdaa alxadiidu maa jaa can innabiyi min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw wasfin khilqiyin aw khulqiyin marka afcaashiisa uu nebigu sameeyey waa xadiid lagaga dayanayo wixii aan ahayn waxyaabaha u gaarka ah ee daliil sugan uu ku soo arooray marka waxa aynu ku soo qaadanay khaalisatan laka min duuni lmu'miniin waxyaabahaan lagaga dayanayn rasuulka inuu jiro calayhi salaatu wasalaam kuwii bay ka mid tahay tan ilaahay uu sheego rabbi waxau ihi turjii waad dib dhigaysaa man tashaau ta aad doonto oo minhunna dumarka ka mid ah wa tu'ii waad soo dhoweynaysaa ilayka xaggaaga man tashaau ta aad doontana waman ibtaqayta ta aad doonto ee aad dalbato oo miman casalta kuwii kolkii hore aad iska riixdee tidhi iga joog ka mid ah falaa junaaxa calayka dembi kaama haysto oo dushaada wax dembiima saarna taa doontaad soo dhoweyn mee taa doontaad dibdhigi taa doontana waad soo dhoweyn tii aad dibdhigtae aada casisheed joojisay haddaad mar kale soo dhowaysatana dembi kaama haysto tuqadim wa tu'akhir walaa xaraj macnaheed waxa weeye heblaayu ayaad iskala joogi kartaa kuwa kaloo dham iyagoo jooga kuwii kale aad ka tagtay baad haddana mar kale soo dhawaysan kartaa heblaayadii baad iska dayn kartaa arrinkaas waa madax bannaan yihi waa lagu fasaxay caaisha way tii lahayd kaa hadhay waxaan arkaa wuxuu ilaahay waxaad doonaysa inuu ilaahay kuu yeelayo laakiin iyada oo arrintaasi ay jirto ilaahay wuu sababeeyey wuxuu uhi daalika arrintan in fasaxan lagu siiyo qasmigan u cadaalad samayntii dumarka lagaa dulqaadaa adnaa waxay u dhowdahay an taqara acyunuhunna inay indhahoodu qabowsadaan oy degaan ay caga dhigtaan hanqaljaagga joojiyaan walaa yaxzanna aanay murugooninba wax dhaafay aanay u murugoon wayardayna ay ku raalli noqdaan bimaa aataytahunna wixii aad siisay kulluhunna dhammaantood ay ku raalli noqdaan wixii aad siisa ama habeenkeeda ama adduunkeeda mid waliba ay aragtay raalli ku noqoto un ilaan saxeix horay bixiyeenoo ahaa inay ilaahay iyo aakhiriya rasuulka doorteene wallaahu yaclamu maa fii quluubikum ilaahay qalbiyaashiina waxa ku sugan wuu ogsoon yahay iyo dareenkiina dumarka arrintaasi inay ku wanaagsan tahay adiguna diin ilaahay sida aad ugu madax bannaanaan karto taasaa ilaahay uu ogyahay arrinka aad yu-anaysee doonaysana uu yihi wa kaana allaahu caliiman xaliima ilaahay baa wax walba ogsoon oo dulqaad badan iyaday taasi jirto sidaa nabiga fasax loo siiyey calayhi salaatu wasalaam haddana wuu cadaalad samayn jiray mid walba habeenkeedu u hoyan jiray iyo maalinkeeda wuu ka wareegi jiray iyadoo weliba uu kala jeclaayo qaarkoodna islaamo waaweyn ay ahaayeen qaarkoodna hablo yaryar ay ahaayeen sida caaisha radia allaahu canha oo kale nin saxaabigiina waa kii weydiiyey yidhi dad yaad ugu jeceshahay maxaad ka doonaysaa haddii uu yidhina inaan ogaadaan doonayaa buuhi caaishaan ugu jeclahay buuhi raggana aabbaheed abubakar buuhi marka taa wuxuu ku bayaamiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo aanay u sinayn haddana wuu cadaalad samaynayey wuu cadaalad samaynayey markaasaa wuxuu odhan jiray allaahuma haada ficlii fiima amlik falaa talumnii fiima laa amliku wa tamlik fiima tamlik walaa amlik ilaahay oo intaan awoodi karaya waa intaa inaan mid walba maadi ahaan ama muuqaal ahaan wixii xaqay leedahay aan siiyo ee haygu canaananin wixii adigu aad karayso ee anigu aanan karayn liana alxubba sacbun kalgacalku waa shay dareen ah oo qofku aanu iska hakan karin iska hakin karaynin oo awoodiisa ka baxsan walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaai walow xarastum falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaq qof kasta oo dadaalaa ooryaha uma cadaalad samayn kara baa ilahay wy liannahu dareenkii qof dhan unbuu jiraa kolley middood unbuu jecelyahay marka saasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laakiin innaga waa arrin waajiba ilaa fuqahadu ay gaadhsiiyeen siday ugu sii xeel dheeraanayeen haddii labada dumar ah dee midiba habeen iyo maalin wada socday lahayde oo markaa habeenkuna waa asal oo buddiguu yahay maalinkuna waa soo raace haddaba maalinkii hadduu xaafadaa kale soo yaro bariidiyo tan kalena waa inuu soo bariidiyaa maalinta kale oo u qaleeya hadduu tan telefoon kula xidhiidho tan kalena waa inuu kula xidhiidho waa in la isu dheeli tiraa brotocolka sidiisa waa in loo ilaaliyo iyo nidaamka marka waa arrimaha khaaska waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu laka nisaau dumarku xalaalkuuma aha min bacdu intaa kadib afartaa qolee lagu soo sheegay kadib walaa an tabadala bihinna inaad bedesho min aswaajin ooriye kale inaad bedel qaadato intooda iyaga furtaana kuuma bannaana walow acjabaka haba ku yaabgeliyo xusnuhunna quruxdooda iyo wanaagooda ilaa maa malakat yamiinuka kuwa ay gacmahaagu milkiyeen mooyaane oo kuwa waad bedeli kartaa waanaad kororsan kartaa laakiin kuwan xorta ah ee aada nikaaxsatee kuu mehersan mana bedeli kartid dar mana kordhin kartid wa kaana allahu calaa kulli shayin ilaahay ba ahaaday shay walba raqiiba mid ilaalinaya ayuu ahaaday culamaau tafsiir qaarkood waxay leeyihin sidanay tahay aayaddu ay sheegtay aayadduna waa muxkam macnaheeduna waxa weeye kolkii dumarkaasi ay xaqii ay lahaayeen ka tanaasuleen adduunyada ku saabsanaa kolkii nebiga fasax loo siiyey calayhi salaatu wasalaam inaan qasmi waajib ku ahayna kolba dhankuu doono u dhaqaaqi karo iyagana waxa lagu abaalmariyey in aanu nebigu sagaalkaana intaana ka kordhin karin tirada ay yihiin bedeli karina kamana kordhin karo qaar kale in kuwan intuu iska furana mana bedeli karo mana kordhin karo taasaa iyagana lagu abaalmariyey marka sidaasay tahay arrinkuna uu kuga socdo ku geeriyooday bay leen culimada qaarkood dar kale oo culimada ka mid ihi oo caaishana ay ka mid tahay radia allahu canha waxay leedahay maa maata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam xataa axalla allahu lahu nisaa nebigu ifka kama tegin ilaahay ilaa uu xalaaleeyey dumar oo dhan ilaa loo xalaaleeyey marka aayaddaa hore ee ilaahay uhi yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajak aayaddaasaa tilmaamaysa gabadh kasta oo uu meherkeeda siiyey inay xalaal u tahay oo uu guursan karo waana tafsiirka caaisha rajaxday iyadoo dabcan qisadana xoogogaal u ah oo ka agdhow kulaalaysa haddii sidaa la yidhaahdo aayaddan baa xagga soo degitaanka ku horraysay koob iyo kontonaad aayaddaa kontonaadee dheer aynu soo dhaafnayna xagga soo degitaankay ku dambaysay marka aayaddaa horena way nasakhday tanna waa la nasakhay oo arrintii ahayd ma bedeli kartid iyo dar kale ma guursan kartid meesha way ka baxday oo tan aayaddan aynu soo dhaafnay ayaa u fasaxday tafsiirkaasina waa jiraa rag badanoo muxaqiqiinina waa qowlka ay ku urursan yihiin culammada ka warrama naasikhulqur'aani waa mansuukhi qur-aanku siduu isu nasakhana way ku daraan labada aayadood kuwa isnasakhaya haddii la odhan lahaa aayaddan horaa soo horraysay xagga sheegidda oo inoo soo horraysay tan kalena way dambaysay ee waa sidee jawaabteedu waxa weeye an altartiibu fi lmusxaf hayru tartiibi fi nusuul qur-aanku sidanuu misxafka ugu kala horeeyo macnaheedu maaha inuu usoo kala hordegay arrin iska badihiya wey oo muuqata qur-aankay suuradeebaa usoo hordegtay suuratu iqra meelaha u dambeeyana way ku jirtaa aayaddii qur-aanka kariimkaa gebagabaysay ugu dambeysayna suuratlbaqara aynu soo dhaafnay ayay ku jirtaa sagaal habeen uu nabigu noolaa markii ay soo degtay kadib wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah marka tafsiirkaas kaasaynu qaadanaynaa ah inuu nebiga dumarkao dhan ay xalaal u ahaayeen wakhtiga dambe aayaddan iyadana saddex-iyo kontonaad sababtay kusoo degtay waxay ahayd rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu guursado u mehersaday gabadhii zaynab bintu jaxsh ee casuumadeedii uu sameeyeyba allabarigii la cunay dabeedna ragga qaarkood baa iska sii haasaaway oo iska sii sheekaystay iyagoo iska xiisaynayoo jecel inay nebigooda ka ag dhowaadaan calayhi salaatu wasalaam ilaa asxaabtuna way u tartamayeen rasuulka inay ka ag dhowaadaan oo ay deegaanka gurigiisa iyo saaxiibtinimadiisa iyo waa ka ag dhowaanayeenoo way jeclaayeen munaafiqiintuna way ka durkayeenoo way ku gubanayeenoo waa ku yatasallaluuna liwaadan sii siibanaya sii fakanaya marka dee waana aroos laguma raago lagamana raago wey arrintuna halkaasay taagneyd nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay inaanay kacaynin ayuu kacay isagu oo uu dumarkii soo bariidiyey kale ee dee dumar xaasaskiisii kale iyagoo iyaguna hambalyeynaya oo lahaa ehelkaagii sideed ku heshay iyo allaha ku barakeeya ehelkaaga cusub waxba may maratuurinoo may hinaasino ismay xariifinina way hambalyeynayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam kolba wuu soo noqdaayoo nimankii makaceenahaa saawiba jeclahaya oo umay dhaqaajininba haddana wuu soo noqdaa mar dambe oo dee guryuhuna way yaraayeene fiilooyinkan lama haynin waaweyne fadhiga leh ee kala duduwane buulal yaryar baa lagu jiray dadku dad adduunye ma ahayne dad ilaahay bay ahaayeen buul yar baa lagu jiraa intaa dambena dee islaanta aroosadii joogto intan yaro horena qoladan martida hay joogaan mar dambaa loo sheegoo layidhi way dhaqaajiyeen rasuulkuna waxau ahaa nin aada u xishood badan caleyhi salaatu wasalaam oo inan shabadahoo gurigii reerkooda aan dhaafin waa ka xishood baddaabaalay nebigu caleyhi salaatu wasalaam laakiin far waaweyn buu wax ugu qoray layl casna wuu u shidaye way la fahmi waayeen markii uu dee isagu ka dhaqaajiyey gurigii waxaan inay idhahdaan dee nebigu tegiye maxaynu ka gurayna kolkaa haddii uu nebigu ka xishooday ilaahaydaan xaqa ka xishoonaynin cid waliba xurmada iyo karaamaday leedahay uxusayo dadku wuxuu kala mudan yahay u dhigdhigayo u iftiiminayo aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey iyada oo kollay adabta casuumadda iyo allabariga ay la xidhiidho in dadka aan la cuslaynin inaan la cuslaynin soomaalidu waxay idhaahdaan lafa rag baa wax walba ugu culus bay idhahdeen macnaha inta rag kuu fadhiyo waad culus tahay oo arrinkaagu waa yar gebagabaysan yahay oo inaad u khidmayso ayaa aad ku dadaalaysaa ma nasanaysid heegan baad ku jiraysa marka lafa dad baa ugu culus markay leeyihin waa caynkaa wey wax la qaadaya maahe waa cidda kuu fadhideed sooriyeynayso wey marka wax la cuno adabtii cunitaanka adabtii imaatinka adabtii fadhiga intoo dhanba qur-aanka kariimka ahay waa ka waramaya marka dadku inay wakti dambena yimaadaan oo raashinka bisaylkiisa lagu soo beego afka marka lagu dhuftana in layska dhaqaajiyo laakiin in halkan la findhicisho oo dabeetana la miliqsado oo la idhaa alla bariga jaadkii ku xigayna mee waa in la karbaasho kuwa ama boolis loo raadiyo leanna nin aada casuumtay oo aada ixtiraamtay oo hilib iyo khudrad iyo raashin aad ka dhargisay oo kula kici mayno waanu iska hunqaacinaynaa haddii kale waa in wadnuhu xanuuno weeye waa dhibaatada mujtamacan haysato wey xataa adkaartan kale lasii akriyo iyo in halkaa wadaadkii la cusleeyo la idhaahdo dhaqaaqi maysid ilaa aada mawliid dhammayso iyana waa culays kale isna culays bay ku tahay saaxiibadii kale casuumayna culays bay ku tahay dadku ha kala nasto ha kala nasto wax la akriyaa ma jiro yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa tadkhuluu hagelina buyuuta annabiy nebi maxamed gurigiisa ilaa an yuudana in laydin fasaxo mooyaane lakum idinka ilaa acaamin raashin laydin fasaxo raashin xaggii laydinku yeedho hayra naadiriina weliba idinkoo aan sugaynin bal ilaahay siduu xogta u haya eg inaahu bisaylkiisa inaahu weelkiisa ha odhanin dadka qaarkoodan carabiga xoogaal usii ahayn baa weel mooda waa tani waa min anhaa ya'ni inan waa bisaylkii wey idinkoon bisaylkiisa sugayn oo haddii raashinkii loo sii fadhiisto oo loo caweeyo culayskii wuu jiraa walaakin idaa duciitum marka la idin yeedho fadkhuluu gala ee wax bislaadaan markaasuun taga idaa dacimtum marka aa wax cuntaan wixii laydin calfay kolkaa halkaa ka cuntaan fantashiruu kala dhaqaajiyo wey eegfaaduna tacqiib bay faa'iidaynaysaa tartiibun maca tacqiibin bay yidhahdaan culammada naxwadu waa wax markaa la qabanayo oo waxa kalena uu ku xiganaa cuna dabeetana ha la dhaqaajiyo saasaa ugu ugu dhibaata iyo hawl yar walaa mustaanisiina lixadiidin idinkoon sii dugsanaynin war marka wax cunteen war aad sii dugsanaysaan iyo iswaraysi dambe ma jiro isna waa arrin kale haddii reerku uu leeyahay wax laga waramayo iyo wadatashi oo fasax ay bixiyaan dadka wax casuumayo arrintan fadhiga ay codsadaan ama casuumadan iyo raashinkan xigmadda loo sameeyey fadhiga ay tahay waa arrin kale ee waa markay xaaladdu caadi tahay wey inna daalikum kiinaas sii sugiddaas iyo sii fadhigaas kaana wuxuu ahaaday yu'di nebiy nebi maxamed buu dhibaya calayhi salaatu wassalaam fayastaxii minkum isaguna wuu idinka xishoonaya wallaahu laa yastaxii ilaahayna kama xishoonaya min alxaq ilahay xaqa kama xishoonayo laakiin wuu idiin caddaynaya oo wixii jira waa la sheegaya cid kastaba ha khusayso arrinkaasi ha saameeye cumar ibnukhadaab radia allaahu canhu waxa uu arkay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oryihiisa waa wanaagsan mararka qaarkood dadka qaarkood inay isaga soo gelayaan dabeedna soo jeedin buu sameeyey uu leeyahay haddii malaha aada amri lahayd in dumarkaagani ay iska xijaabaan ragga ajaanibta ah u imanaya way fiicnaan lahayd dabeedna aayadanaaba soo degtay uu cumar waafaqay waidaa sa'altumuuhunna marka dumarkii wax weydiinaysaan waidaa sa'altumuuhunna mataacan kolka bagaash weydiinaysaan wiciyadoo qura shardi maaha laakiin waa wixii muraad iyo bagaash fas'aluuhunna ka weydiiya min waraa'i xijaab xijaab dabadii xijaabkaasi noocuu doonayaba ha noqdee iyadoo islaantaasi ka asturan waxa la weydiiyo aimada qaarkood waxay ku tagaan maadaama horyihii nebiga laga hadlayay inay arrintani gaar ku tahay in badan oo kamidina waxa ay ku tegayaan maadaama cillada ka dambaysa aynu arkayno dadku u wada baahan yahay waa wada khusaynaysaa gabadhii iska ajnabiya wax kaaga xidhanina aanu jirin waxa habboon haddaad wax weydiinayso iyo haddaad wax udhigayso iyo haddaad wada xidhiidhaysaan inaad kala asturnaataan iyada iyo adigaba sidaasaa u nafisroonoo u nasasho wanaagsan si ay heeganka uga baxdo daalikum kaasa abharu liquluubikum quluubtiina u fiican wa quluubihin iyo qalbigoodaba ciladiibaa taasahoo in qalbigooda uu daahir noqdo innagaa uga sii baahi badanba leannau dadkaa dad quluubtooda hufan tahay oo ay cad tahay oo ay wanaagsan tahay ayaa haya innaga qalbigeenna labaadiyaa iska badan oo ibliiskaa dhex boodaye in wixii shukuu keenaya ama raggan iyo dumarkan inay isbartaan oo ishooda ay isla qabsato oo ay sheeko sii wada wadaan keeni kara wixii qalbiga xumaynaya in lasoo yareeyo weeyaan wamaa kaana lakum idiinma habboona an tu'duu rasuula allah nebi maxamed inaad dhibtaan calayhi salaatu wassalaam in aad dhibtaan idiinma bannaana si kastaba dhibkaasi ha ahaado ama caylacaayo ha ahaato xaqiraad la xaqira ha ahaato iyadoo lagu dayan waayo ha ahaato dhibkaasi noocuu doonay ha ahaado walaa an tankixuu aswaajahu oorihiisa inaad guursataanna idiinma bannaana min bacdihi dabadii abaddan weligeedba waxyaabuhu la gooni ahaa nebigu weeye calayhi salaatu wassalaam ina daalikum kii naas ooridiioo nebiga dabadii la guursadaa kaana cinda allaahi cadiiman ilaahay agtiisa arrin weyn wey arrin weyn dadka qaarkood oo doonay inay maaragtay barakaystaan ama ka warhayaan ooryaha intuu nebigu ka geeriyooday kadib dareenkaasi hadduu soo baxay alla waa deedifeeyey oo meesha ayuu ka saaray waxaanu ka dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumar waan wanaagsan oo sagaal ahaa xafsa caaisha safiya bintu xuyey juwayriya bintuxaarif maymuuna bintuxaarif zaynab bintu jaxsh umu salama umu xabiiba sawda zaynab bintu khusayma khadiijoo geeriyootay marka ummahaadka daahiraadka waa wanaagsan hooyooyin bay u yihiin dadka mu'miniinta ah waxna lagama sheegi karo nabigana loogama dambeyn kara calayhi salaatu wasalaam ixtiraamka hooye ay leedahay ayay leeyihiin dhammaantoodna wada carmal buu ku guursaday marka laga reebo caaisha oo guurkiisu nebiga baahi ma ahayn calayhi salaatu wasalaam dumar kan badan sida mustashriqiinta iyo gaalada mufsidiinta ay yidhaahdaan markay nebiga weerarayaan baahi kamay ahayne waxa ay ahayd bulshada oo uu isagu baahi tiraya bay ahayd leannahu waxaa iska macruufa waktiga uu dumarkan kordhiyey dee konton buu kor u dhaafayba qofka bani aadamka ahayna waktigaa daahidiisaba ay sii yaraanaysaaba waa muddadii u dambeysay cumrigiisa ayay ahayd laakiin wuxuu dumarkan u guursanayay isagoo ilaalinaya dhinaca tashriica waxyaabo badan oo xagga sharcigaabaa la xidhiidhayay arrimo siyaasi ayay iska ahaayeen arrimo ijtimaaciyahoo bulshada iyo isku xidhkeeda la xidhiidha ayay ahayd oo markaas intaasoo jaanib jaaniba tashriic وجانب السياسة وجانب الاجتماعي أي حسينيس قاركو انتو ذا بضن نوحا رج مجاهدين oo xul ahaa nin door ahaa dumarkii ay ka geeriyoodeen oo markaa ay ka tegeen caruur yaryarii ay kaga tegeen xilxigaale iyagoon lahayn ayay u badnaayeen dabeetana si uu kafaalo qaado oo ay uga agdhowaadaan nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam awgeed baahay khayru shaahid daliilna waxaaba kugu filan ummu salama markii ninkeedii ay ka cadad baxday nebigu waa kii doonay caleyhi salaatu wasalaam ee war u diray waxay leedahay iyadoo dareensan inay culays tahay ayaa waxay lahayd nebi maxamedow saddex arrimood oo aan leeyahay midna igu guursan kari mayse iyadii baa iska joojinaysa intuu u baahday iska daaye marka u horeysa dee da-daydu way weyntay bay tiri marka labaad waan kululahay marka saddexaad carmal caruur wadataanahay dadkuna ma jeclataa saddexdiiba wuu kala hadlayo waxau ihi xagga da-da weeyaane ile nebiga cidina kama aftahansana caleyhi salaatu wasalaam islaam walba waa aamusiine xagga da-da qudhaydaan yarayn buu ihi kudhigayga ayaan yarayn xagga hinaasaha iyo kulaylka aada sheegaysana allaba wuu kaa qaboojin karo haddaad nabigiisa ag tagta wy xagga caruurtana ciyaalu ku ciyaali caruurtaadu waa caruurtaydii waxaan u socdaaba waa caruurta wey marka sidaasaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam arrinkiisu ilaahay baa wuxuu uhi in tubduu haddii aad muujisaan shay-an arrin haddaa muujisaan aw tukfuuhu qarisaan fa ina allaha kaana ilaahay wuxuu aday bikulli shayin caliiman wax walba mid ogsoon buu ahaaday marka qofka laabtiisa wax ku sii jiraan ilaahay baa ka warhaya laa junaaxa calayhinna dushooda dembi dumarkaa ma ahaanin haddii layidhi cidiyo idiin soo geli fii aabaa'ihinna aabbayaashood haddii ay guri kula noolaadaan ama ay u soo galaan walaa abnaa'ihinna iyo inamadooda walaa ikhwaanihinna iyo walaalahood walaa abnaa'i ikhwaanihinna iyo walaalahood inamaday dhaleen ee eedooyinka ay u yihiin walaa abnaa'i akhawaatihin iyo dumarka ay walaalaha yihiin inamadooda waa inamaday habaryarka u ahayd walaa nisaa'ihinna iyo dumar ahaantooda dumar ahaantooda hadday isu wareegaan isu soo galaan bilaa xijaab ku wada xidhiidhaan dhib ma leh walaa maa malakat aymaanuhun gacmahoodu addoommaha ay milkiyeen rag iyo dumar mid kasta ahaadeene way u soo geli karaan dumarkaa oo dee waa addoon isagu wattaqiina allah ilaahay ka cabsada dumarow oo is ilaaliya cid kale ha iska eegine ilaaha boqorka ha iska eega ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shahiidan wax walba kii markhaatikaa ee arkaya ee goob jooga sidaas u ahaaday saasay tahay oo adabta guriga lagu wada joogayo iyo adabta wax loo wada cunayo iyo adabta loo wada noolaanayo waa taa quruxda iyo xaragada badan ee xiisaha lehee fiican markaasay noloshu dhaadhan leedahay haddii kaleoo dadku ay dee isku bacaysmaan ay bayr isla yeeshaan balaayaa dhacaysa waxba kala socnaan waayaan runtii dhibkeeda ile ina allaha ilaahay wa malaa'ikatahu yusalluuna waxay ku saliyayaan cala annabiy sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed bay ku saliyayaan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow salluu calayhi wasalimuu nebi maxamed u duceeya oo nabadgeliyeeya wasalimuu tasliiman salluu calayhi ku saliya wasalimuu tasliiman nabadgeliyeeya nabadgeliyeeya duco ilaahay u weydiiya marka aayadduna waxay waajib ka dhigtay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam maadaam noloshiisii iyo wixiisii qaaliga ahaa iyo wakhtigiisii iyo awooddiisiiba uu ku qaatay diin ilaahay iyo dad badbaadintood in ducadaa lagu abaalmariyo ilaahay iyo malaa'igtiisii ayaa ku salliyay idinkuna ku salliya baale marka salliga nebiga culimmadu dee kutub waaweyn bay ka qoreen macnaha xukumkiisa ma waajib baa mise waa sunne iyo xikmadda ku jirta iyo salligaas siiqada iyo dee habka loo odhanayo iyo goormuu waajibaa intuba runtii baxsi dheeraaday leedahay waxay isla waafaqsanyiin inaanu sunno ahayn uu faral yahay waajib yahay maadaam dee ilaahay amar uu bixiyo salluu wasallimuu weliba sida wanaagsanina sala allahu calayhi wasalam labada waa in la israaciyo salaada iyo tasliimka waa in la israaciyo laysku daro goormuu waajibaana dee qaar ka mid ihii waxa ay u badan yihiin in majliskiiba cumrigiiba kollay mar hadduu waajib yahay qofku inuu ku salliyo unayt madhabta shaaficiga inkastoo laga badan yahay iyaga waxay ku tegeen salaada faralkaa dhexdeeda waa waajib ama salaada dhexdeeda atixiyaadka dambe in nabiga lagu salliya caleyhi salaatu wasalaam arkaantana way ka mid tahay waana waajib ayay ku tegeen fadligiisa kolka la eego aada bay axaadiista u ammaanaysa soo aroortay laakiin waxaa kaaga filan inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka marig u salliya ilaahay toban jeer buu kugu salliyaa ilaahay toban jeer ayuu ku saleeyay xadiidku waa saxiix ilaahay boqorka hadduu kugu saleeyo dee wad uun waad wadaysaa nin kale ayaa cabanayo waxa uu maaragtay arrimaha aakhira iyo kolkuu nebigu xusuusiyey calayhi salaatu wasalaam salaadayda oo dhan iyo ducadayda oo dhan adigaan kugu ururin buu idan yukfa hamuk dee haddaa hamigaagana waa lagaa kaafiyu waxaa kaluu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka bakhay lagu tilmaami karaa qofka nebi maxamed oo agtiisa lagu soo qaaday aan ku saliin inuu yahay sala allahu calayhi wasalam marka cumuuman waxaa kaluu sii xusaya welibana marka aad ku saliyayso inaad wada xidhiir leedihiin oo telefoonku isaga uu gaarayo oo loo sheegayo adigoo hebel hebel oo hargeysa jooga inaad ku saliday ma aha inaad ag tagto qura laakiin adigoo halkaaga aqalkaaga iska joogo hebel hebel ayaa ilaahay macluumaadka iyo warbixinta uu siinaya hebel hebel ayaa ducadan soo diray baa la leeyahay halkaasaa ka wada xidhiidhaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waa tii yaabtay tiri oo sidee salaadayda lagu soo gaarsiin doonaa adigoo ciiddu ku cuntay maya jirka ambiyada ma cunta buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xiid idan waxa uu marka asxaabtu ay su-aaleen garanay tasliimta assalaamu calayka ayuha nabiy ataxiyaadkii baanu ku haynaa sida lagu salimayo laakiin maxay noqonaysaa salaaduna salluu baa la yidhi tasliimkii garanne salluuna waa maxay marka siiqa ibraahimiya buu u laqimay allahuma salli calaa maxamed wacala ali maxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacala ali ibraahim inaka xamiidun majiid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صيغة سأوان أكسن لفظك آيات كل إيري كستو صلاة إيا تسليم تصينا يانا صلاة إيا تسليم تصينا يانا إنو أنصح إيا أي آيات موجنسة سيدا علماء محادثين تبا أي بدنهين صلى الله عليه وسلم بايكو وأنصح إيسا صلاة باز مركز نبي الله سوق عليه الصلاة والسلام إساقو تاسولي أصحابنا ترضي بإليه رضي الله عنه إن لا إله إلا إلهي بإليه رضي الله عنهم ورضوا عنه تلمان تأسالسي إحي كدن بإيه سلفك أها أمضتك مسلمين تونا السنين ترحم بإليه أو أه إن لا إله هذا رحمه الله وأكا مركا شنقيد منظومة دي سككا ورما يالي وعن ونحو عز وتعالى وعلى يكتب عند اسم الإله مسجلا كذلك الصلاة والتسليم فإن ذاك أجره عظيم ساسة أقيب سيهم عز وجل وعلى وسبحانه إريادا مركا مقع إلهي لسوق على وإن الرعية سيدو نبيكم بس من تري عليه الصلاة والسلام سيدي أنبياء كلك لسوق على صلاة التسليم يا ملايك مركا أصحابتنا ترضيك انت كدن بيسينا وترحمك أصحابتنا سيدا ساد معروفها إريادا استعمال تري ساسة هي محدثين تنا ساسة هي laakiin in cali lagu gaari yeelo karama allaahu wajahu ama radia allaahu canhu wuxuuna isaga badan tahay waa aragtida shiicada ayay isaga badan tahay waayo cali khulafaa raashidiinkii wanaagsanaa buu ka mid ahaa laakiin wax uu kala gaar ahaa may jirin oo uu isagu dee calayhi salaam iyo loo yidhaahdo calayhi salaam bay isaga yidhaahdo iyo karama allaahu wajahu marka halkaa waxaa ka muuqanaya in aan salaada nebiga dadka qaarkoodunbaa iska harawsada oo yidhaahdo dhalinyarada iyo salliga nebigay diidayaan bani aadamka in laga been abuurto maaha xaqaa'iqana in laga boodo maaha salliguna dee adabna wuu leeyahay akhlaaqiyaadna wuu leeyahay laakiin ta laga hadlayaa waxa weye dadkan boodboodaya bacbaclaynaya ee kunka durbaan qaadanaya habraha dhex boodaya ee odhanaya waanu jiboonno nebigaanu ku salliyaynaa taa maya waa dikrigu ka mid yahay dikriga ugu wanaagsan bacda alqur-aan weeye salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waa inuu khushuucdiisa iyo adabtiisa iyo itibaaciisa yaasho nebi maxamed sida loo raacayo calayhi salaatu wasalaam laga hadlaya waa taas laakiin diidma la diidaya ma jirto daayad quraana qofka diida khatar baa ku sugan inna alladheena yu'duna bu ilaahi kuwa dhibaya yu'duna allaha wa rasuulahu ilaahi rasuulkiisa kuwa dhibaya la'anahum allahu fi dunya wal akhirah adduunyada iyo aakhirada ilaahi wuu nacdalay wa a'adda lahum 'adaban muhiina wuxuu u diyaariyay ummal dhiga 'adaban muhiinan 'adab dulleeya wixii kibray leen dulligu abaal u yeeshay ilaahi iyo rasuulkiisa sida loo dhibayaana waxa weeye wixii aan kaa qaban inaad diiddo waa dhibaato inaad awoodda ilaahay dafirto waa dhibaato aada dhibaataysay oo xadiid ba ahaa ibni aadam wuu idhibayaa yasubu dahra wa ana dahru uqallibu laylahu wa nahaara ibni aadam wuu idhibayaa wuxuu caayayaa waktiga waa wakti xun maali xun weeye sanad xun baynu ku jirnaa waxaasuu ka dhammaan laaya aniguna ka waktiga gacanta ku haya gadgadiyayaana watilka layaamu nudaawiluhaa bayna annaas waxaa ka mida dee oo macruufa dhibka ilaahay rasuulka la lidaya caydooda cayda markaa dadku ay caayayaan waa khatar aada u weyn ninkii naagti waa ka furmaysa gaal buu noqday dhaxalkii xigtadiisa yeelan maayo maxkamadda in la saaroo la dilo wey hadduu toobad keeni waayo marka mushkiladaasaa ayaa ka jirta dhibkaasi ilaahay rasuulka la dhibo oo la caayo nacdashaasaa qofku ku mutaysanaya cadaab والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات كوا دبايا ددك الا رميه رج يا دمر لا بغير ما اكتسبوا وحانا شقيسنين كدبايا فقد احتملوا وحي حنبارتين بهتانا بين ابو ربيو واثما مبينا ذنب عط قف مؤمنه وحانو قلبسن قفك كدبايا قفك هتو وح قلبسدو isagu wax dilo isagu wax aayo isagu xumeeyo karaamadii iyo karaamadu ilaahay huwiyay ee uu ku dayray isaga iska qaaday isaga ayaa iska qaaday layul waajidi yuxillu cirdahu wa cuquubatah laakiin kolka aanu qofkii bikayri maktasab wuxuu geystay jirin haddii la qadfo iyo haddii lagu been abuurto iyo haddii meel lagaga dhaco intuba waa jariimadu weyn sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufr cayda qofka muslimka ahi waa alla ka fogaansha buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam la dagaalankiisuna ooba gaalnimaba markaasay maraysa للمسلمين وللمؤمنين حرمات وحقوق وكرامات waxay leeyihiin waxyaabo aan loo mari karayn oo aan loo dhowaan karayn oo la ilaalinayo yaa ayuha nabiy nabi maxamed qul waxaad ku tiraali aswaajika ooriyahaaga waa banaatika iyo hablahaaga waa nisaa'il mu'miniin iyo dadka alla rumeeyay dumarkooda oo dhan yudniina ha sii daayeen calayhina dushooda min jalaabiibihin jilbaabkooda qalabkan kole daboolaya dushooda ha ku sii daayeen dalika kaasaa adnaa u dhowi badan an yucrafna in la garto oo falaa yu-dayna aan la dhibin wa kaana allahu gafuuran raxiima ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista aayadduna waxay ku soo degtay mar wax la waxyeeleeyo ama dhibaata ay soo gaadhay dumarkii madiina qaarkood waana waajib dee sugmay oo ilaa qiyaamaha saaran dumarka mu'minaadka ah waa dhibaato runtii saa nasku uu tilmaamay qof qaawani sa insaanku sidiisaba rag iyo dumarba wuxuu ku asturan yahay ku wanaagsan yahay bilic ku leeyahy asturnaanta ayuu ku wanaagsan yahay yaa bani aadama khuduu ziinatakum baa ilaahay u leeyay cinda kulli masjid ziina iyo quruxda ilaahay uu ku tilmaamay qofku markuu labisan yahay ee asturan yahay ee uu shaaxinan yahay iyo markuu dee mudh yahay oo alaabta uu dhigto ka waran waa faariq baa udhexeeya marka waajibkanina kuma gooni aha nabiga iyo nabiga dumarkiisa iyo hablihiisa iyo waa nisaai lmu'miniin baa ilaahay u raaciyey dadka alla rumeeyey dumarkooda yudniina calayhina min jalaabiibini jilbaabkuna waa ka sare walyadurbna bikhumurihina calaa juyuubihin khimaarkiiba kasii hooseeyo diricii iyo wixii hoosta kasii gashanaysa way jiraan laakiin kana waa mid kole oo ay gashanayaan saasa adabta wanaagsan ay tii maanta waxaa lai sheegay suuq laba dumarahoo ciyaal eryanayeen halkaa suuqa bartankooda oo show dabadii ay kusoo xoroodeen ayay iskala sii qabsadeenoo dadku qaawanaantoodii iyo dumarka dee qaarkoodii kore sida u muuqanaya iyo wixii bay show dadku ka yaabeen iyo raamahoodii dhakadoo masar lahayn iyo dabeedna ciyaal baa shiidoo baabuur baa alla u bixiyey marka cumuuman khatar badan bay leedahay dee ilaahay wuxuu leeyay dalika adna dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayna taasi waxay udhowan u dhowdahay in la garto tadmiir qaba inay yihiin oo cafiifaadahoo dhowrsoon oon ilaaq u jeedin inay yihiin ayaa la garanaya markaa cidi u bambixi mayso cidina u sanqan mayso cidina gaari u joojin mayso cidina u afjaaqin mayso wax afjaaqinayaa ma jiro marka waa tani waa mutaxajibad baa laleeyahy waa sheekhad ee xaggaa inooga duwa yaan laynagu qabsanayne falaa yu-dayna markuu saas u dhan yahay oo qof waliba halka uu isdhigo ayuu yaalaa karaamaduna saasay ku jirtaa asturnaantuna way fiicanta xishoodkuna wuu fiican yihi wuxuu kusii fiican yihin labaduba dumarka ayay kusii fiican yihin marka taa la ogaada waa waajib iyaga saaran oo sida salaada iyo soonka iyo ay waajib ugu yihiin ayaa inay xijaabtaana dumarka ay waajib ugu yihiin maaha wax khiyaar qofkuna waxyaabaha uu ku badbaadinayo ehelkiisa ila ilaahay baa yihi waandir cashiirataka alaqrabiin yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waxyaabaha ehelka lagu badbaadinayo naar laga badbaadinayay kamid tahay tan oo loo dardaarmo inay dumarkii xijaabtaan hadday ooridaada tahay iyo hadday walaalahaa tahay iyo haddii ay hablahaaga tahay bal kula dadaal kula dadaal mafhuumkana in la saxaa muhiimahe dhaqan carbeed maaha waa dhaqan islaam xijaabka iyo shuruudiisa nusuustuunbay ka ururiyaan culimadu shuruudaha uu leeyahay shuruudihiisa waxaa ka mid a inuu dee jirkiina wada qarinayo shay khafiifana aanu ahayn oo maaragtay mid adag yahay aanu ku dheganayn kii ragga aanu ahayn dumarka kaafiraadkii kii ay qaadan jireen aanu ahayn mid uunsi iyo cadar iyo wax kasoo kankamaya aanu ahayn mid bilic dusha kule aanu ahayn oo warwaraya oo la sheedaalinayo waxaasoo shuruuda ah marka laga helo ilaa sideed shardi meelahaasay xidhaane oo nusuusi wada sheegaysa kolkaasunbuu xijaab noqonaya habkii la doonayana ha loo tasho sidii la doonayana ha laysugu asturo zayi gaara oo ama ka aynu qaadano ama ku eeraan ay qaadato shardi maaha laakiin inuu shuruudaha yeeshunbaa muhiima oo laga helo inta nusuusta ay tilmaamaysa wey qofka markaa xijaabanna in dee marada loo tuuro maaha sida dhalinyarada qaarkood ay sameeyaane oo kan yeelo sidan yeelo saas waa xaaraano saas ma banaano saas waa waa inxiraaf oo in la maaragtay muqaalaad la sameeyo oo waxaan markaana sheegaynin in la keenana maaha waxaan xijaab ahayn in xijaab lagu sheegana maaha laakiin diinta ilaahay waa in sideeda uun loo tixgeliya dadkuna waa dad muslimiine diini waa dhaqan addiinu maa yudaan diini waa dhaqan haddii dhaqankaa la waayo waa afkunbay kusoo hanaysaa afkunbaa laga sheeganaya wa kaana allaahu kafuuran raxiiman ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista aad bay ugu baahi badan yihiin bani aadamku dembi dhaafkiisa iyo naxariistiisa lain lam yantahi lmunaafiquuna buu lahay munaafiqiintu haddaanay caga dhiganin oo aanay daynin waxay wadaan waaladiina fii quluubihim marad iyo kuwa qalbigooda cudurku uu jiifo balaaya jiifto ku helane iyo waalmurjifuuna fi lmadiina iyo magaalada madiina kuwa gilgilaya ee dadka balaynaya ee dadka bacaynaya markaa ku jahaynaya xagga sharka almurjifuuna fi lmadiina magaaladoo la gilgilaa waxa weeye iyada oo hargaha loo tuuro oo la yidhaahdo colkii jab nebigii iyo asxaabtii goormaa lagu cabay waa lasoo socdaa wax fara badan bay akhriyi jireen haddaba kuwaasi haddaanay intaa daynin irjaafku markii hore waxa weeye gilgilidda weeye kaa dee kol dadkii oo la cabsi geliyaa waa ummaddii oo dhaqaaqday oo gilgilatay oo cabsi ku abuurantay intaa haddaanay daynin munaafiqiintu lanuqriyanaka bihim waanu kugu sallidi oo laabaanu ku odhan oo seefta duldhig uma laa yujaawiruunaka fiihaa magaalada kugula ollogi maayaan oo kugula jaari maayaan ilaa qaliilan in yar mooyaane amar baa lagu siin hadday waxaa dayn waayaan oo gamta ka saar ayaa la odhan doonaa nimankaasoo laa lanuqriyanaka waanu kugu sallidi doonaa marka kula sii joogi maayaan madiina uma laa yujaawiruunaka fiiha waxaa laga qaadanayaa aayadda magaaladu inay jaar tahay uma laa yujaawiruunaka kugula jaari maayaan fiihaa madiina madiine intii wada deganayd baad jaari lahay uu ku tilmaamay marka aljaar wuu soo kala dhodhow yahay une intii meel wada ilaahay ku wada abuurayba waa wada jaar xaqiina way isku leeyihiin marka in dadka la baceeyo iyo in la beleeyo iyo in cadowga loo buurbuuro islaamkana la daciifiyo dadkana warwar lagu abuuro ee habeenkii seexan waayaan maya oo la isu bahalageliyo iyaga in la isku diro iyo cadowga in runtii lagu cabsigeliyo midna ma hagaagsanaa dadka moralku nolosha qayb weyn buu ka yahay waa in moralkana loo dhisaa niyaddana loo wanaajiyaa ummadda islaamkana dee runtii ummadnimadeeda aan la daciif malacuuniina buu ilahay yihi kuwa la nacdala weeyi aynamaa uqifuu meel kastay istaagaan uqifuu meel kastoo lagula kulmo ukhiduu waa la qabtay wa qutiluu waa la laayay taqtiilan layn aynamaa uqifuu meel kastoo lagula kulmo waa la qabtay oo waa la laayay layn macnaha ukhiduu wa qutiluu waxa weeye ficil maadi u dhigan macnuhuna yahay amar meel kastoo kula kulantaan khuduuhum waqtuluuhum qabto laaya sunnat allaahi ilaahay sunnadiisiiyo jidku furay weeye fi ladiina khalow min qablu ummadii hore tegey ee wakhti hore socday sunnadii dhexdooda ka jirtay sidaasay ahayd cadowga aan cagadhiganayn in wax laga qabto walan tajida lisunnati illaahi tabdiila ilaahay sunnadiisa iyo jidkiisana bedelitaan iyo doorin u heli maysa yasaluka annaasu can isaacati dadku qiyaamaday ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa inamaa cilmuhaa cinda allah ogaanshaheedu ilaahay agtiisuu ahaaday anu waxba kama ogi wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiya lacala saacata qiyaamada waxaa laga yaabaa takuunu qariiban inay noqoto mid dhow liana maca alyawmi alqad berri unbaa wehelisa maanta kullu aatin qariib ina allaha rabbi lacana alkaafiriina buu fogeeyey waacadda lahum saciiran cadaab holcayana wuu u diyaariyey khaalidiina fiiha abadan weligood way ku waari laa yajiduuna waliyan walaa nasiira ma helayaan weli balaayo ka joojiyo iyo mid nasiiro u heeliya yowma maalin baa ilaahay uu cadaabayaa tuqallabu wujuuhuhum wejiyaashoodaa lagu rogrogi fi naari baa lagu rogrogaya shayga marka si fiican loo sulayo ee loo gubayo si aanu dhanna u fayoobaanba kolba dhan loogu rogaa dabka marka la bislaynayo yaquuluuna waxay odhanayaan iyagoo barooranaya yaa laytanaa hooga iyagae aacna allaha miyaanu ilaahay aqbalno ilaahay waataanu ku gacan saydhnay maanu aqbalno wa aacna arasuula rasuulkii nebi maxamedna maanu aqbalno wa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa ilaaha yagiiyow innaa adacnaa saadatanaa waxaanu aqbalnay kuwii madaxdayada ahaa wa kubaraa'anaa iyo kuwii noogu waaweynaa xagga kufriga iyo xumaanta fa adalluunaa waxay naga ambiyeen assabiila jidkii bayna weydaariyeen ilaahw jidkii jannada iyo raalli noqoshahaaga dadka soo gaadhsiinayay noo galeen jidgoyn bay ahaayeen marka dad mufsidiinahoo kibrayoo awood sheegtay caalamkan in la adeeco oo laga tala qaato oo la yidhaahdo waa isku wanaagsannahay wax alla waxay noo sheegaan aan ka qaadano iyadoo ilaahay iyo diintiisaba la weydaaranayo natiijadaasaa looga dhaadhacaa waxay ku calaalcaleen ina adacnaa saadatana wa kubaraana hogaamintani waa hogaamintii sharka hogaamintii sharkaanu adeecnay oo aanu ka tala qaadanay ilaah iyo rasuulkiina waanu weydaarinay fa adaluuna sabiila waxbana qofka uma soo harin hadduu jidkii ilaahay weydaarto cid kale waxu kordhinaysaa maleh ka kale laftiisa ayaa ilaahay uu ku karbaashaya kuwaa kale laftooda man caana aaliman sallata allaahu calayhi daalimka qofka xoojiya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilahay uu ku sallidaa un dadkii muslimiinta ahae dabadhilifu noqday caalamka gaalada xaggay la marayaan kolba markay mid soo liqaan haddana kii isaga ka ag dhawaayo waa ila saaxiib u lahaa unbuu haddana liqaya kaasuu ugu soo horraynaya liannahu yacrif xaqiiqata ilaa asraabtiisu hayaayo rabbanaa bay yidhaahdeen ilaahayagiiyow aatihim sii dicfayni min alcadaab labanlaab cadaabka ah ilaahay kuwani caalamkii bay kharibeenoo waa kuwiina lugooya cadaabka u labanlaab walcanhum fogee lacnan kabiiran fogeyn weyn ilaahayow fogee saasay yidhaahdeen yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa takuunuu ha noqonina kaladiina aadow muuse nebi muuse kuwii dhibay oo kale fabara'ahu allaahu ilaahaybaa ka hufoo ka haadiyey oo ka beri yeelay mimaa qaaluu wixii ay yidhaahdeen gaaladu waxay ku cambaareeyeen nebi muuse ilaahaybaa ka badbaadiyey oo ka beri yeelay wa kaana cinda allaahi wajiihan nebigaasi wuxuu ahday ilaahay agtiisa wajiihan mid weji leh oo sharaf leh oo ammaan leh ayuu ahaaday nebi muuse calayhi salaam waxaa caan ahayd marka uu maydhanayo reer banu israa'iil wuu ka durki jiray iyaguna markay maydhanayaan way iswada qaawin jireen ilaa gaalada aad bay u jecel yihiin qaawanaanta inay isdaawadaan sidan iminkaba xeebaha iyo badaha ay ku sameeyaan ay ugu dabaalanayaan waxay yidhahdeen muuse wuxuu isla qarinayaa waxa weeye wax kale maaha sheeluu leey caadi baanu ahayn ilaahay baa doonay inuu beri yeelo maalin isagoo maydhanaya ayuu dhagaxii saaray dharkiisii oo dhan dhagaxa laftiisii baaba cararay xagguu u cararaya meel halkaasoo reer banu israa'iil ay ku maydhanayaan thawbii xajar thawbii xajar buu leeyahy war dhagaxaw alaabta ii dhig dhagaxaw alaabta ii dhig waa dhagax ilaahay wado reer banu israa'iil buu bartanka jaray kolkaasay eegeen nin ka u saliimsan ee u wanaagsan ee u jir fiican ee u caafimaad qaba inuu yahay arrintaasi markay halkaa kaga hadhay fabara'ahu allaahu mima qaaluu wixii ay ku sheegeen ay ka hadhay ayuu dhagaxii istaagay dharkiisii buu ka qaato wuu gashaday wuu u cadhooday ushiisii buu ku isticmaalay waa kaa dabeedna ku diisdiisay macnaa ushii hoos bay u gashay sida dhoobada usha marka lagu dhufta ay u gasho oo kale raad weyn bay ku samaysay marka sidaa ay nimankaasi u dacaadeeyeen ee ay u dhibeen nebi muuse idinkuna ha u dhibina nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebigana calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida waa kii midi ku soo booday munaafiqiinta ahaa ee wuxuu ihi isagoo xoola qaybinaya walla inaan qaybta ah ilaahay dartiisa iyo cadaalad maxamed ula jeedin buu aad buu nebigu uga xanaaqay markaasaa waxaa uhi raxmatullaahi calaa muusa laqad uudiya akara mima uudi fa sabr ilaahay u naxariista nebi muuse waa la dhibay inta aniga la idhibay inka badan markaasuu sabray anna aan iska sabra buu leeyay dadka noocan oo kale ah ummad lagama waaye wallahu aclam